wasaaradda waa u mahadcelinayaa ee soo diyaarisay hindis sharciyeedkan sharci markii la keeno golaha waxaa laga eegaa dhaqaalaha oo ku bixi kara hindis sharciyeedka iyo waxtarka oo uu leeyahay muxuu ahay dalka labadaa ayaa ugu muhiimsan oo sharci laga fiiriyaa sharciga kan hadda ay wasaaradda noo soo gudbisay dabcan waxaa suurtagal ah inay guddiyo ka dhismaan wakaalado ka dhismaan dhaqaalaha dalka ee aan maanta haysannana suurtagal uma noqon doonto in dhaqaalahaas laga helo oo wakaalad lagu dhiso waayo guddiyo badan oo hore loo dhisay ayaa ilaa iyo hadda aan waxba loo hayn dhinaca waxtarka dalka dhinaca waxtarka dalka guddoomiye waddo maanta gacan noogu jirta ma laha haddii aanan taargetkeenna iyo iyo balaankeenna uusa ku koobneen xamar oo keliya dalka waddooyinkiisa waxaa haysta nabaddiidka haysta waddo aas nabaddiid haysto oo aan hadda hindis sharciyeedkeeda aan ku mashquulno waxaa ka fiicneed in amnigeeda sidii loo soo celin lahaa aan ku mashquul mudane guddoomiye sharciyo badan oo muhiima oo hortobin leh oo dalkan wax u tari kara ayaad moodaa inaan ka habsaamayno oo ayna yeelaan weliba oo wakhtigii sidaas nooga dhimanaya anigu waxaan qabaa sharciyada noola keenaya waa inay noqdaan sharciyo hortobin leh oo markaas laga shaqeeyo horeba laga dhaqangelin karo sharciga waddooyinka iyo sharciga xamuulka waddo ma hayno baabuurta halkaa intay ka leexatay dhulka shabaab martaa laamigeenniba lama maraba haddii la mari lahayna shabaabaa haysta marka maanta inaan ku mashquulnaa muxuu ahay sharciga waddooyinka iyo sharciga xamuulka waxaa ka fiican qaabkii amniga loo sugi lahaa iyo sharciyo kale kii doorashada noo yeelo oo ilaa iyo hadda arrintii koowaad inta maray meel oo jaan iyo cirib dhigi aanan haynin oo aan raadinteeda ku jirna haddii wakhtiga fadhiyada waxyaaba iska muxuu aha iska fudud lagu mashquulo waxyaaba culusaa naga fakanaya marka waxaan leeyahay sharciyada hortobinta leh ha noola keeno sharcigan waddooyinka iyo muxuu ahay xamuuladana haddee dib ha noogla dhigo waa sharci jira laakiin waddanka oo nabad ah oo halbeeg laga cabirin karo leh oo wakaaladihii la samayn karo ayaa ku habboon in muxuu ahay sharcigan laga doodo assalaamu calaykum waraxmatullah